magaalada muqdisho caasimada dalkeena soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay macadka luuqadaha atlas qeybtiisa labaad laanta baar ubax ee degmada holwadaaga munaasabada lagu daahfurayay macadka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka macadka bahda waxbarashada dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha macadka atlas qeybtiisa magaalada muqdisho daahira cali ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u daahfureen xaruntan waxaanu joognaa maanta maalin weyn oo xaruntii labaad ee atlas college of professional studies laga furay magaalada muqdisho dadaalkii ay booday xaruntii atlas college of professional studies taasoo hore loo soo dhagax dhigay ii ayadoo bulshada usoo bandhigtay waxbarasho heerkeedu aada u ballaaran yahay nidaamyo kala duwan waxbarasho tareyniine ee samaynaysay ayaa sanadkii dii waxay markii koowaad ee xarun ka furtay muqdisho xaruntaasoo laga dhagax dhigay degmada hodan ee xaafadda banaadir ee ku dhegan isbitaalkii hore ee la dhihi jira xaawo cabdi xaruntaas oo muddadaas afarta sane ay shaqaynaysay soo saartay arday fara badan oo gudaha waxbarasho heer ka gaartay ilaa xafiisada kala duwan ka shaqeeya oo xirfadooda shaqaalanimada luqadda ay barteen iyo kombyuutarka iyo maadooyinka la xiriira professional studies-ka ay la mid yihiin n g o managementiga xirfadaha gacmaha laga sameeyo kale ardayda ay barteen qaar ka mid ah martaraftii kasoo qayb gashay munaasabadda lagu daahfuriyay macadka atlas qaybtiisa baarubah ayaa ka mahad celiyey waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xarunta atlas xarig jarkeeda maanta oo qaybta bakaaraha waa qaybtii labaad ee magaalada muqdisho ka furayso atlas waxay ay u imaadeen dalka inay horta dhallinyarada ee jahliga ka saarto atlas waxyaabaha ama ay dadka barayso waxaa ka mid ah luqadda ingilishka iyo kombyuutarka qof walba oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan dhihi lahaa waxbaro oo atlas imow ambaliaan leeyahay atlas maanta waxaa ka soo qayb galnay xafladan aadka u quruxda badan aa u jeedaan atlas college oo aad nilka furay oo nilka furay baarwax iskuulka wuxuu leeyahay qaybo fara badan uu leeyahay qaybtan waxaa la ogaaday inay baahi ka jirto oo waxbarasho meeshaan inagaa nila furay dadka loo furay inaga waay insha allah waxaa rajeynaya inaa imaan doontiin aana horumarkiina ka shaqayn doontiin si waxaa lee waxbaro aan barwaaqa ka gaarnay waxbarta aadan nimaysantiin macadka atlas ayaa ka mid ah macaahidda lagu barto luuqadaha kaasi oo ka qayb qaata horumarinta ku hadalka luuqadda ingiriiska